waxaan idinku yeedhay waxaan daba joogaa hadal maalin weyd shil jaraayadu qabtay faysal cali waraabe guddoomiyaha xusbiga ucid hadallo badan oo buu ku hadlay sixitaan buu sameeyey markii dambena sixitaankiina wuxuu kasii xumaa kii hore waxaa ka xumaa sixitaankii dambe marka ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa suldaanka guud beelaha somalilan iyo shacabka somalilan ee wixii hadalladii ku hadlay faysal cali waraabe aada uga dhiidhiyey ee ka dareen celiyeyna aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya xaalkiina waa ka guddoomay suldaan suldaanka guud wixii beeshii la aflakaadeeyey waa ka guddoomay laakiin hadalka faysal maaha qof caadiya suuqa jooga waxa weeye waa guddoomiye xusbi oo xusbi qaranku leeyahay ayuu joogaa marka hadalladu ku hadlayna hadallo loo dulqaadan karo may ahayn hadalla anshaxa ka baxsan buu ahaa hadallo gef buu ahaa aniga shaksiyan wuxuu iga sheegayo waxbaba kama qabin yani waxa weeye kursi baan fadhiyaa siyaasaddinkii kalaana dee in la maago xaq buu leeyahay inuu ka caroodana ma aha saxaafaddana kuma badniyo waxaan jeclahay waxa weeye aniga lay maagi maayo waxaa la maagayaa kursiga aan ku fadhiyo sidaa ay tahay haddana waxaan ku fadhiyaa kursi xisaanad leh waxaan ay qaranka ninka saddexaad baana umana dul qaadan karo hadallada qaarkood wax loo dul qaadan karo ma aha waxa weeye qodobka ugu horeeya ee uu ka hadlay waxaa ka mid a isku dirka beelaha somalilan faysal waa ku ogaa inuu necab yahay hartiga iyo daaroodka inuu necab yahay nacayb kalena ma ahe wixii uu xamar ka sameeyey uu ku sameeyey beelaha somalilan degan ayuu ku qarinayaa ayuu ku qarinayaa in uu dhallinyarada u tuso nin daarood iyo harti necab inuu yahay laakiin ma aha inuu necab yahay waxa weeye waxa qurub magaalada kusoo galay ee somalilan kusoo noqday waxay ahayd inuu harti iyo daarood haayo taasina ka reebi mayso dadka somalilan waa qabaa'il waa dad wada degan waa dad walaalaa taasi wuxuu xamar ka sameeyey ka reebi mayso wuxuu yidhi oo ugu weyneyd waxa weeye wixii kale markuu wuxuu ka hadlay meesha la yidhaaho puntland puntland waxaa isku haysta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaa is haysta waa wax iyaga ka dhexeeya wax isaga ugu jira dhexgalkiisa ma ay jirin oo ka khuseeya laakiin fidmo un buu rabay inuu meeshaa dhex dhigo hadalkiisana waad maqlayseen oo wuxuu yidhi soo eri sida ilmo yaroo u shaqeeya meel soo eri buu yidhi afka toogana madaxana ka goo buu yidhi nin dan oo xusbiya inuu yidhaha qof madaxa ka goo waxa weeye waa dembi qara weeye danina uma u hiilinayne wuxuu doonaya uun inuu isku diro labadaa beelood ee wada degan waxaa kaloo kasii daran oo taa kasii xun waxa weeye wuxuu yidhi axmed karaash intuu majeerteenaya majeerteen dhulka ku qabsanayo qollugud iyo coodille ayaa laga haystaa ayaa laga haystaa ha xoreeyo waxa weeye wixii halkaa ka dhaca ee ku dhinta ee dagaalkaa uu hurinayo faysal kaga qorlugud iyo dad dee maankaaba uu ku guwaabinayo dalkiini baa la haystaaye xoreeya haddii wax ku dhintaan isagaa mas-uuliyadda qaadaya sababuu laba beelooda somalilan aan dhexdooda isku diro dee waa waa wax la yaab leh dee waxaan u malaynayaa hadduu dee qorlugud iyo iyo ood iyo coodinle waa la wada degaa waa degaan somalilana cid waliba waa tegtaa sabab maanta uu isugu diro laaya dee waxay la tahay tan ceer ceelaf weyne demi weydana inuu faysal kulligu leeyahay hadduuba marbaa qoladan isku diray inuu tanna kulligu leeyahay waaba iska suurtooda laakiin waa la baari doonaa wuxuu kaloo ka hadlay doorashooyinkii wuxuu yidhi baashe waxaanu isku haynaa doorashooyin iyo isxambaar wuxuuna diidan yahay in dadka sool iyo sanaag la diiwaan geliyo anigu doorasho mana diidin doorashona waa rabnaa wayna dhacaysaa isxambaarkuna ceeb maaha waxa weeye markii doorashada golaha wakiiladu dhacaya waad ogeyda oo puntland baa haysatay laascaanood meel dowlad kale haysatana doorasho lagama qaban karo laakiin wuu ogyahay golaha deegaanku in markii puntland laga saaray golaha deegaanka toos loo soo doortay oo deegaanka laascaanood fadhiyaa doorasho toosay ku yimaadeen anigiyo faysal doorasho iskuma hayno anigiyo faysal waxaanu isku haynaa waxaana anigu shaqo ku lahayn oo golaha oo dhani qabeen oo markii koob iyo labaatan kun oo doolar ayaa saddexda xusbi mid waliba koob iyo labaatan kun oo doolar baa la siinayay si xusbiyada loo kobciyo ayaa waxaa la siiyey koob iyo labaatan kun oo doolar waxaana dhacay waxay ku soo beegantay markii kududiyihu dalka haystay xildhibaanada waxa u muuqatay waxa weeye koob iyo labaatan kun oo doolar xusbiyada la siiyaa inay ku badan tahay waayo xusbiyadu waxay leeyihiin subscription bay qaataan membership bay leeyihiin lacag baa soo gasha marka xildhibaanadu waxay garteen in kududi cusbitaal lixda cusbitaal wax looga gooyo boqolkiiba konton in loo gooyo cusbitaalladan hadda la leeyahay ambulance ma haystaan daawo ma haystaan in loo gooyo ta uu igu haystaa waxa weeye waa lacagta anigoo lacagta dee kama gooyena waxaa ka gooyey golahoo dhan bay u tiiri waxaa kaloo ku jirta waxa weeye wuxuu magacaabay aniga iyo laba xildhibaan oo kale oo qura oo beel ka soo wada jeeda ayuu magacaabay golahuna waa labiiyo siddeetan wuxuu leeyahay qabiil lama aqaano waa sheegaya hadduusan qabiil aqoon maxaa saddexda iyada isku beeshaa maxaa uu leeyahay doorashadiiba ee hortaagaya taasina waxayna tusaysaa waxa weeye qabyaadu wuu yaqaano dee qabiilhaanmu saddexdeeda noo soo socdo saddex ciida galee ku jira muu soo hadal qaadin marka waxa weeye wax kalean isku haynaa ma jirtee lacagtaasaa la gooyey haddii ilaahay idmana miisaaniyadda soo socotana waa la wada jarayaa midda qodobka labaad ee ugu xun wuxuu yidhi dadka nala joogaa dadka nala joogaana wuu ujeedaana waa harti hartina cidna lama joogo ninkii aanu la joognayo lagu fasaha cid aan la joogno iyo cid aan magan u nahay maayo dal iyo dad baanu leenahay waana ogsoon yahay dal iyo dad baan baxsay cidaanu marti u nahay ma ma jirto wuxuu kaloo sheegayay kuwo gurigiisa ku dhuumanaya oo wuxuu yidhi gurigayay ku dhuuntaan anagu ma ogin kuwa guriga ku dhuumanaya laakiin dee cid baan bal u diri doona waxaanu ogaan doonaa nimanka hartiya gurigiisa ku dhuumanaya marka waxaan u sheegaynaa somaliland waxa weeye boqolkii afartan dalka somalilan annagaa leh cashuurta iyaday cunaan annagu cashuuraanu cunnaa ma jirto waxa weeye cashuurta somalilan waa la wada leeyahay waa u shaqaynaa haddii cashuur la cuno faysal wuxuu u qabto sagaal iyo labaatankaa sannadood cashuurta dalka ayuu qaadanaya weliba waxaan hubaa lixda maamul gobole lixda maamul ee soomaaliyana inuu tabaanada laga beero uu cuno waayo madaxweyne kasta wuu la kulmaa oo soorigu ka soo qaataa deni baa ugu dambeeye markii ugu dambeeye la la doortay safarkii dubay u baxay dubay buu kaga daba tegey oo yidhi waxaan u tegayaa deni baan u tegaya axmed madoob buu tegey sheekh shariif buu u tegey farmaajo u tegey xasan sheekh buu u tegey marka isagu tabaanada islaamaha hargeysa qura ma cuneen waxa waxaa ugu darsan anigu qoor- qoorqoor baana hubin inuu isaguna dee waa cusub iyo waxaan ogaa inay is arki doonaan gooray tahayba xaafna wuu arkay marka haddii tabaandho eh, cashuur laga cunayo isagaa cuna Eh, marka waxaan u sheegaynaa waxa weeye annagu eh, somalilan eh, haddii cashuur la qaadayo waa u shaqaynaa shaqadaanu qabanaanuna ku qaadanaa isaguse sagaal iyo labaatankaasa welige s- xafiis ma fadhiisan intaana lacag buu cunayay safar kasta eh, oo u baxo eh, xukuumadda ka bixisa Eh, marka cashuur haddii la cunayo dee ninka cunaa waa isaga Eh, awel wuxuu odhan jiray guri melihi Eh, miye melihi hadda de gurina waa leeyahay xafiiskiina waa iibsaday xafiiskiina hadda wuu iibsaday oo dhibaatada hadda taageena ucud waxa weeye eh, markii fay- ay isqabsadeen ciro iyo iyo faysal isku qabsadeen xusbiga wuxuu yidhi ninka igu qabsadaa ucid waa nin igu qabsaday waa nin eh, cad- eh, ninka la yidhaaho mansuur eh, ku qabsaday eh, hudheelka ku qabsaday eh, cabdiqaadir nin hudheelkiisa ku qabsaday bal kiyo haddana gurig gurigiina iibsaday gurigii eh, xafiiska ahaa hadda iibsaday qofka ugu tegayaa waayo waxa weeye eh, faysal waxa weeye annagu oran maayo xisbiga ucid ma jiro wuxuu har iyo habeen ku celiyaa golaha wakiilada ma jiraan golaha guurtiina ma jirto waxa weeye waa qodob dastuuriya dastuur baa golahu ku fadhiyaa Eh, isagu wuxuu ku fadhiyaa sharci annagu aanu samayno sharci annagu aanu qoro ayuu ku sameeya annaguse dastuur baanu ku fadhinaa Eh, haddii uu ka waatoobi waayo annagu odhan mayno ucid eh, sharcigaa noo diidaya laakiin ahaan maayo guddoomiye faysal guddoomiye xusbi sidanuu yahay ku ahaan maayo Eh, saddex doorasho galay saddexdiiba waa dhacay waxay ahayd markuu doorashadii hore dhacay inuu tii labaad hadduu dhacay risaan gareeyo hadduu dee sharaftiisa magaciisa dhowranayo oo dadka u banneeyo dimuqraadiyadna wuu ka hadlayaa waxayd inuu banneeyo kursiga oo dadka kale jaanis siiyo laakiin ciduu siinaya ma jirto hadda mid afraad buuba eh, eh, laakiin waxaan ballan qaadanaa inuusan mid afraad isu taagin mid afraad inuusan isu taagin waxa weeye eh, markaan aada u fekeray eh, ma doonaya inaan hadlo laakiin markaan dhowr habeen fekeray waxaan goostay waxa weeye faysal afar jeer oo- saddex jeera somalilan dooran weyn cadaawad buu u qaaday cadaawadduu qaaday baana hadda eh, socota maalintii laweeda xusbiyada la yidhi waa la furayaana eh, waxaan hubaa dadu kula sheekaystay in- intaan la furin inuu xamar aadayo Eh, faysalla sidan soomaaliya laguma wada joogi karo waxa weeye wuu kala kaxaynayaa waa isku dirayaa eh, fidnuu la taaganyaya maalin laweed waxaa iidib hadlayey wuxuu soo qaatay eh, khulafa raashidiintii baad moodaa so- dhar cad intuu soo qaatay wuxuu yidhi yoyotankaa la iska daayay maalintii labaadna waxaanu eh, eh, ku hadlayay marka waxaan idiin sheegayaa waxay saxaafadda eh, faysal cali waraabe uma aqoonsanin inuu guddoomiye yahay laakiin xusbi ucid waa jira oo sharcigaanaan diidaya wixii eh, dastuur jebin buu ku jiraa dadkii somalilan buu u kala sheegay inay kala yihiin dad dal kale iyo dad la jooga Eh, isagaa ka jawaabi doonaa dadka la joogaa cidda ay yihiin Eh, sidana somalilan lagu wada ahaan maayo ama qabaa'il baynu noqono nin walba qabiilkiisu eh, eh, wax ku qaybsan ama dal somalilan la yidhaaho oo la wada leeyahay oo aan nina martin nin kale uga ahayn ayay noqon doontaa marka aada iyo aad baan idiin salaamayaa Eh, haddaad su-aalay weydiinaysaanna aan badnayn Hal su-aal aad ka jarayso lacagihii ay qaadan jireen markii horeba idinkoo kala barh ka jaray Mm.
xisbiyada siyaasadda Ah.
xisbiyada siyaasaddu faysaloo kula maaha waxayna ku aasaasan yihiin hanaan dastuuriya ma laga yaabaa in dimuqraadiyadda lafteeda oo lagu kabayay in dhaqaalaha lagu siiyo inaad idinka laftiina guud ku ridaysaan maya ku ridi mayno waxaa lagu siinayaa qolo waliba besadej baa lagu siinaya halkaas halkaasaad aragtaan nin waliba intaas intuu wax ku qaato ayuu eh, addu- adduunka o dhan baa saa u kala qaata waxa weeye ninkii dee afar qof haysta dukaan yaroo macdaara iyo mi- ca- kiro lagama wada qaado cashuurna lagama wada qaado marka wax ku filan oo de kirada ka bixisa un baa la siinaya waagii hore daahir yaale kun iyo laba boqol buu siin
Okay, good enough, so the wish of the last one I will close.
jiray In hadda waxaad sheegtay inaad qabasheen raaligelintii laga hadalkiisa haddana ay la culus culus jibriyadu jeestay yana ka habboonaa in raaligelinta qaadateen aad iska cabsataan maya waxaanan u aamusan waxa weeye raaligelinta suldaanku wuxuu siiyey beeshi laakiin faysal ma aha waa nin siyaasiya Eh, suldaanka waa waa u mahadnaqana laakiin waxa weeye waa ninkan waa xafiis xafiis buu fadhiyaa qaran ayuu fadhiyaa lagagamana aamusi karo eh, daamijkii dhacyi daamijkii dhacyi oo hadda haddii qo- eh, qorile bahashi eh, eh, coodinle iyo eh, qorilugud haddii iminka aad eh, iska- iska xoreeya oo dagaal ka dhaco yaa mi- qaadaya mi- eh, yaa qaadaya mas-uuliyadda haddii beri ay dadkaa la guubaabiyey ee awalba cabanayay haddii la yidhaha dalkii baa laydinka qaaday ee dhacsada yaa qaadaya mas-uuliyaddeeda
gudoomiye ee, waxaa jiray ee, faysal ma sii ahaanin gudoomiye xisbi xisbigu ka tirsan yahay dastuurkaa sheegaya xisbigiisaa doontay sidee baad dastuur dastuur ma sheegayo dastuur ma sheegayo xeer baa sheegaya xeerka iyo dastuurku waa kalashaada marka xeerarkii baanu dib ugu noqonana Ha, waayo in- intaasoo dembe hadduu galay waxa weeye maxkamadna waa u gudbinanaa eh, wixii mars- la marsiiyana waa marsiinana laakiin guddoomiyadda maanu u aqoonsannahay ma jiro
xisbiyada macaalinku weli nool kulishin lama ansixin hore way u keeneen oo waa la ansixin waayey Ha.
mar labaad hadda waa la soo celinaya dadka qaar baa waxay qabaan in baarlamaanka daranka ah intuu la ficilto ma fays dib loo celin doono iyadoo gacanta ay ku jirto xildhibaanada Hmm.
haddana damaanad ma u qaadaysaa in xildhibaanahaas xubnahaas la sii deyn doono Eh, Waxaan lagu ficilin.
waxa weeye waxa weeye anigu ma qaadi karo maya eh, axmed cumar waxa weeye xildhibaanada waxa weeye xaq bay u leeyihiin waajibaadkooday gudanayaan Eh, faysalna wuxuu cidduu keenay ku xidhan tahay faysal iyo iskuma xidhnaa eh, iyo qofku waxa weeye ballanna lama qaadayo eh, mana qaadi karo waxa weeye marka la keeno haddii la keeno waajibaadka dastuuriga ayaa golahu ka gudanaya hadday hadday ku qancana waa si- asixinaya hadday ku qancina waa celinaya
فيصل marka leedahay ma aqoonsani gudoomiye xisbi dabaash ahaanba mise waa golaha wakiiladu uma aqoonsana waxa weeye sh- golaha golaha wakiiladu maadaama uu yiri golaha wakiilada ma aqoonsanin oo sharci maaha waxa weeye anigoo ku hadlay afkoodii waxa weeye annaguna hadduusan golaha aqoonsanayn golahani waa golo dastuuriya waa dastuur jebin ninka yidhaah golaha ma aqoonsanin ninka yidhaah waa muddo dhaafeen wakhti badan bay fadhiyeen waxa weeye waa waa gooni laakiin ninka yidhaaha go- gole labada gole ma aqoonsanin maaha isagana lama aqoonsanayo Eh, waana isaga wuxuu ku fadhiyaa wuxuu ku yahay guddoomiye xeer aan anagu samaynay laakiin